hay-adda maraykanka u qaabilsan xakamaynta iyo kahortaga cudurka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo c d c ayaa waxa ay ku wargelisay gobolada maraykanka in ay u diyaargaroobaan tallaalka loogu hortegayo xanuunka covid nteen hay-addu waxay sheegtay hawshaasi tallaalistu inay bilaabanayso dhammaadka bisha oktoobar ama horaanta novembar haddaba si aan arrintaasi wax badan ugu ogaano jacfar kukaay ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray doctor cabdiraxmaan maxamed madar waxaana uu ka howlgalaa dhakhtarka xarunta caafimaadka ee henibin county islamarkaana waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda minnesota warbixintan ay soo saartay c d c du ama hay-adan u qaabilsan ee caafimaadka maraykanku oo ahayd inay waraaq u direen gobolada oo dhan iyo weliba shan magaalo oo waaweyn oo ay new york iyo chicago iyo san antonio iyo kuwa leeraada ka mid yihiin waraaqday direen waxa weeyaan uun u diyaar garooba haddii uu tallaal diyaar noqdo bishan tobnaad dhammaadkeeda ama koobitnaad bilowgeeda tallaalada markaa waxaa jiray iyadana shir baa jirtay si aan u fahno dana waxaa ku sheego ay lix iyo labaatankii bishii sideedaad washington d c meeshan maraykanka looga taliyo ayaa shir waxaa la shiriyey kambaniyo badan oo talaal ka sameeya laba kambani oo kamida oo midna fiser la yiraahdo midna moderna la yiraahdo ayaa waxay shirkaa sheegeen in ay ku tala jiraan inuu tallaal diyaar noqon karo bisha oktoobar dhammaadkeeda markaa c d c du maanta may sheegin tallaalada magaca laba tallaal oo aanay magacoodii sheegin oo ay tallaal e iyo tallaal b u bixiyeen ayaa laga yaabaa inay diyaar noqoto marka waxay uun u sheegeen gobolada in ay diyaar garoobaan haddiiba tallaaladani ay ku soo dhammaadaan wakhtiga bisha koobitonaad ka horeeya
inta badan waxaa la hadalhayay in wakhtiga ugu horeeya ee tallaalku uu suuqa soo geli karo ay noqon doonto horaanta sanadka nagu soo aadan sanadkan gudihiisa uma badnayn saadaashu in tallaalku uu soo bixi doono hadda maxaa kusoo beegay baad isleedahay oo haddana loo yiri dhammaadka bisha oktoobar ayuu tallaalku suuqa soo geli doonaa
waxa waa runtaayo horta tallaalku sidayna wada ognahay ama in badan ku jirtay baryahanba kole idaacadaha laga maqlayay tallaalku caadiyan wuxuu qaadan jiray ilaa toban sano ku dhowaada oo tallaabooyin fara badan buu mari jiray oo tallaabo kasta marka hore xayawaanka lagu tijaabiya xayawaanka kadib warbixintiibaa la analys karaya haddana tallaabooyin isku xigoo fara badan buu qaata sanad u qaadan jiray dhibaatadan caalamka ka jirta hadda aynu ognahay xanuunkan ee khatarta uu ku hayo oo ilaa boqol iyo lix iyo siddeetan kun in ka badan ayaa maraykanka unagu dhimatay iyo dhibaatooyinka kaliya uu leeyahay ee dhaqaalihii ah waad ogtahay oo iskuulladii lama aadi karayo waxla wixii ciyaar iyo isboortiha waa la joojiyey dhibaatada badan awgeed baa waxaa keentay in wax laga bedelo wixii hore ee sidii hore talaalka loo sameyn jiray marka talaalku sidaan kuu sheegayba labada kambani ee fiser iyo moderna la yidhaahdo labaduba waxay ballanqaadeen waxay saadaalinayeen inay bishan tobnaad samayn karaan marka wax badan oo halkaa laga soo dadejiyay ma jiraan shirkaa bishii sideedaad lix iyo labaatankeedii shir weyn oo madaxweynaha maraykanka iyo ay joogeen kambaniya waaweyn oo dawooyin ka sameeya labada kambaniba way qiyaasayeen inay bisha tobnaad wax diyaarin karaan marka wax hadda uun maanta c d c du ay aada u badashay runtii ma aha
gobolada qaar dalkan maraykanka oo uu ka mid yahay gobolka aad hadda igala hadlayso ee minnesota waxaa la sheegayaa in ay horay qaarkood ula hadleen oo ay heshiis ula galeen shirkado kale oo dibadda ah oo tallaal sameeya qaarkoodna ayba iibsadeen arrintaa maxaad nooga sheegi kartaa
horta waa su-aal wanaagsan weyaan waa runtaa oo waanu soo noqon doonaa gobolkan minnesota laakiin guud ahaan labada kambani ee waaweyn ee midna fiser la yidhaahdo midna moderna la yidhaahdo oo ugu xoog roon hadda ayaa midna laba milyan oo qof in la siin karo laba milyan oo dows midna hal milyan marka labada la isku daro waxay ballan qaadeen soddon milyan oo dows ay diyaarin karayaan sidaad og tahay dee maraykanka waa saddex boqoloo milyan weeyaan oo soddon milyan aad bay ugu yar tahay si iyadana waxaa jira markaa kambaniyo kale oo kambani uu ka mid yahay oxford university lo ku leedahay ingiriiska ayaa iyaduna aada ugu daba jirta labadan kambanien hadda sheegay oo uu dhadhow yaho fayska saddexaad ku jirta kaa weeye ka qaybo ka mida gobolka yagan ay ka wadaan fayskii saddexaad oo ay dadkii lagu tijaabin lahaa urursanayaan combany isbaallo leh oo health partners la yidhaahda baa la shaqaynaya marka already wuu ka socdaaba oo waxay wadaan fayskii saddexaad oo dadkii magaranaysaa tijaabadii fayskii saddexaad bay wadaan labada tallaal ee kale aan kuu sheegayba fayskii saddexaad bay kolley ku wada jiraan waxaa iyadana muhiima oo xusid mudan waxaa dhici jirta ilaa fayskaa saddexaad dhammaado in aan lagu bilaabin tallaalka waxaa haddase la filayaa wato dadku ay sira weydiinayaan aan u malinay inay keentay wareerka badan ama confusionka badan tallaaladii oo fayskii saddexaad oo aan dhammaystirnayn ayay suuragal tahay in ay dowladda maraykanku ogolaato in lasii tijaabiyo tallaalkii oo dadka aada u lita la siiyo marka de waddan kasta hay-ad baa u qaabilsan inay ogolaato ay ansixiso tallaalada iyo dawooyinkaba tan maraykanka f d a baa layidhaahdaa federal drug and food and drug administration markaas waxaa laga yaabaa haddii ay macluumaadkan iminka ay wadaan kambaniyadan iyo ilaa bisha koobiyo tobnaad ay qiyaasayaan bilowgeeda inay diyaar noqdaan haddii ay wax wanaagsani kasoo baxaan waxaaba laga yaabaa inay u ogolaato in lagu sii bilaabo dadka aada u liita ma ahna wax qalaqarinaya ee waxdee ay maaragtay kambaniga c f d a-ga aad si cad buu u sheeguu yidhi haddii ay baaristan iminka socotaa wax wanaagsani ka baxo iyadoo la gaarinba dhammaadkii tijaabada ayaa lasii bilaabi karaa ayay yidhaahdeen ugu dambayntii marka degdegtan sidaa hadda muuqato degdeg baa muuqato oo xanuunkii oo dunida kusii baahaya oo dhibaato geysanaya ayaa breshar ama cadaadis saaraysa saynisyahanadii oo isku dayay in ay wax degdega soo saaraan marka bareesharkaas ama cadaadiskaasi ma keeni karaa in wax aan dhammaystirnayn ay suuqi soo galaan oo dhibaato halkaasi ay ka dhalato
waa su-aal runtii aada u wanaagsan weya waxaad waa runtaa oo waxa weeye dee culays badan baa saaran dadka saynisyahanada ah dhinac marka laga eego dhinac marka laga eegana dee waxaa jira shuruuc adag iyo waxay leeyihiin nidaam ay qarniya soo jirayo way adag tahay uun in la yidhaahdo barashar science yahanada lagu yidhaahdo markiiba waxaa sameeya qasab laguma odhan karo laakiin systemskii jiray ee hore loo systemskii jiray ama nidaamkii jiray ee hore wax loogu soo saari jiray ayuunbaa la dadejinayaa waxaa iyaduna xusid mudan oo kolley dadku wada ogyihiin in dee aynu ku jirno maraykanka doorasho ay soo dhowdahay oo bisha koobitanaad ay dhacayso dee ay cudurkan covid sagaal iyo tobankuna uu yahay waxaa ugu muhiimsanee maaragtay laga hadlayo haddaan tusaale ku siiyo madaxweynaha trump ee hadda difaacanaya kursigiisa madaxweynenimo noofembar saddexeeda gurubka ka soo horjeeda waxa ugu weynee ay kambeynkooda iyo ay ka hadlayaanba waxa weeyaanu sida ugu fashilmay inuu wax ka qabto xanuunkan covid sagaal iyo toban xataa maba soo qaadayaan impeachmentkii loo sameeyey oo ah wax taariikhda maraykanka aan ka dhicin maaragtay muddo badan ka dhicin oo ilaa saddex imbishn ay dhaceen taariikhdu jirtay waxaad halkaa ka dareemaysaa inay u isticmaalayaan inay aada uga faa'iidaystaan inuu ku fashilmay kan marka kolley dee wuu isku dayaya administrationkan ama xukuumadda iminka joogtaana inay dadaashada wax ka qabato waxaan lagu haysto ee lagu magaranaysaa ee lagu eedaynaya in wax ka qaban kari waayeen taa macnaheedu maaha inay qaladaad badan oo maaragtay qasaba samayn karaan laakiin waxay dadejinayaan uun nidaamkii hore awalba jiray ee u ogolaanayay in hay-adda la yidhaahdo federal food and drug administration ee tallaalada iyo dawooyinka ogolaataa awalba oo loo ogolaa inay si emergency-a wax u ogolaato haddii ay faa'iido muhiima ka soo baxayso kuwaasun bay isticmaalayaane wax khayral sharciya ma samayn karaan sida anigala tahay kaas wuxuu ah doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka howlgala xarunta caafimaadka henabin county islamarkaana barakaca jaamacadda minnesota wuxuuna u warramayey jafar kukay